bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rbi اlعaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabih aجmaعiin ama bعdu qala اlimaamu abu cabdالرaحman النasائي raximah اllah taعalى baabu bayci ضiraab الjamal ratigii abaahintiisa beeciisa caddayntiisiibu u baabiyahay ayb beec buu marka idlaaqay ijaaro iyo labadaba waa soo gelaa yacni ijaaradii iyo tii kale oo iyadana tamallukul cayn caynta in la milkiye ay ku jirteen labada waa soo gelayaan waayo marka beec la yiraa laboo u qeybsamaa baycul acyaan iyo bayculmanaafic acyaan la kala gadanayo la kala milkinaayo iyo inaan cayn la milkinaynin laakiin cayntaas nacfigeeda in la milkinayo marka labadiiba halkan marka beec buu isagu idlaaqay ijaaro maa laga wadaa mase waa beec labada waa la yidhi ayb diraabi ljamalna marka waxaa weeyaan ratiga boodidiisa ama abaahintiisa qofka inuu markaa wax ku qaato oo ninka ratiga leh markaas oo wax ka qaato kan kale ee marka isaga ee xoolihiisa u rabo wabilisnaadi qaala akhbaranii ibraahim bnu lxasan wahuwa almisiisiyu can xajaajin qala qala bnu jurayjin akhbaranii abu zubayr anahu samica jaabiran yaquulu nahaa rasuulu llahi sala ll ly slama nebigu wuxuu reebay can diraabi aljamal wa can bayci ilmaa'i biyaha iibintoodu reebay wa bayci alardi dhulka iibintiisa lilxarhi in loo iibiyo beerasho darteed yabiicu rajulu ninku wuxuu gadayaa ardahu dhulkiisa iyo wamaa'ahu biyihiisa ayb facan dalika naha nabiyu sal ll ly slam qeybtan waa soo marnay beeca hadda wuxuu ka wadaa dhulkii in la ijaaro oo bibacdi maa yakhruju iyo waxaas lagu ijaara iyo waxyaabahaas oo maxalu shaahidkiisa marka waa nahaa can bayci diraabi iljamal geela ama ratiga abaahintiisa ee beeceeda waa reebay rasuulka sal alla ly slam xadiidkan hadda marka lafdiga tarjamadu waafaqa wa bihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala xadaanaa ismaaciil bnu ibraahim waa ibnu culaya isxaaqu bnu ibraahimna waa abu yacquub alxandali can caliy bn اlxakam xaa wabaranii umayd waakbaranaa xumayd bnu mascadata qaala xadaanaa cabdulwaariث waa ibnu saciid atanuuri can caliy bn اlxakam can naaficin can ibni cumara qaala nahaa rasuulu llahi sal l slama can casbi اlfaxli nebigu wuxuu reebay qoorka biyihiisa casbu lfaxli alcasbu bimacnaa waxaa la yidhaahdaa maa-u qoorna marka faxligana ratiga iyo orgiga iyo dibiga iyo kulli waa noqon karaan waa jinsi walbo xayawaana qoorkiisa casbiguna marka ay maa-uhu biyihiisa waa iyo boodidiisa iyo diraabuhu wa diraabuhu yuqaalu waxaa leeyaha acsaba arajulu idaa anzaa waa haddii marka uu bootiyo ayb ayb nahyiga marka la reebay ama nahyigan cilladiisa maxay tahay dhowr cilaba waa ku cileeyaan awalan waxay tahay maqduuru tasliim hayru maqduuri tasliim ratigan marka biyihiisa ama shahwadiisa haddaad ijaarato isi haddii lagu dhaho ma bixi kartaa wax isaga ku xiran waay rabitaankiisa iyo xaalkiisa iyo sida uu yahay wax ku xiran waay marka qarar baa ku jira oo hayru maqduuri tasliim waay maanta haddii keen lagu dhaho ma keeni kartid wax isaga ku xiran waay waxaa kaloo la yidhi hayru mutaqawim waayo wax qiimays maayo maba ahanba see loo qiimeynayo hadduu rabo maanta dhan uu boodaa haddii uu doono hal mar uu boodaa waa ka tegaa wax oo ma ahan yacni la dabdin karo oo taqiwiim lagu samey karo dhinac kalena waa hayru macluum maba la yaqaanaba waxaan intaas wujuuhdaas marka ayuu wuxuu ku yahay yani ayaa lagu reebay waana un qarar bay isugu imaaneen wej oo marka shaaficiyada iyo xanaabiladuba ayagu waxay qabaan ijaaradiisu inay bannaan tahay idaa kaanat fii muddatin macluuma haddii muddo la yaqaan ay tahay isi bil waxaan soo haysanaa hal maalin toban maalin haddii la yidhaahdo waa waa qadarme xasanulbasri iyo ibnu siriin iyoaana ku tageen riwaayo can maaligna way tahay abharina riwaayadaasuu xoojiyey min almaalikiyati ka mid ah nahyiganna waxay ku xambaareen haddii waqtigu majhuul yahay laakiin haddii waqtiga la yaqaano mayay dheheen laakiin yacni jahaalo iyaba haddaad kasoo tagto waaba hayru maq waa manfaco adiga aadan hoo qofka dhihi karin saa darteed marka sidiisaba waaba la nahyigani marka waa mutlaq mana banaana wa bihi qaala akbaranaa cismat bnu اlfadl wahuwa numeyriyu naysaburiyu hiqat qala xadaanaa yaxya bnu aadam can ibraahima bni xumaydin الru'aasiy wahuwa abu isxaaq alkuufiyu hiqat qala xadaanaa hishaamu bnu curwata can moxamed bn ibraahima bni اlxaariث can anas bni maliki qaala jaءa rajulu min bani sacqi nin qoladaa ka mida ayaa yimid axadi bani kilaab reer bani kilaab lafahooda mid ka mid ah ah ilaa rasuulillaahi buu yimi sal ll l slam nabiga fasa'alahu wuxuu su-aalay can casbi lfaxli qoorka biyihiisa ma la gedi karaa ma la ijaari karaa fanahaahu can dalika waa ka reebay nabiga sal ll l slam faqaala wuxuu yidhi inaa anagu nukramu calaa dalika waana lagu karaameeyaa macnaha waxay tahay yukrimuna annaasu calaa diraabi faxlinaa lahum waa nagu karaameeyaan macnaheeda hadiye iyo waxbay noo keenaan meeshaana macno kalaa laga qaadanayaa waxaa la diiday waa shardiga intaas isi intaasaan kaaga gaday intaasaan kaaga ijaaray waayo waxaa la reebay laakiin ninka hadduu iska kaas siiyo caariye ahaan asagoon waxba shardisanin hadhow markaa aada wax iska siiso maadaama ixsaan un uu kuu falay asagoon shardisanin adi aada wax siiso ikraam iyo hadiyad waa la ogolyahay xadiidkan taasuu tusaan ee waxa la diidaayo waa maxay wax laysku shardinaayo oo beec noqonayo marka inaa nukramu calaa dalika qoor marka nalaga qaato annaga oy dad naga qaataan oon caariyeysiino oy kusoo danaystaan hadiye iyo waxbay noo keenaan annagana ma warsanno waa ka qaadanaynaa taas marka waa inay bannaan tahay ayb wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu bashaarin can muxamedin waa ibnu jacfar gundar qaala xadaanaa shucbatu can lmugiira qala samictu bn samictu bna abi nucmin qaala samictu abaa hurayrata yaquulu nahaa rasuulu llahi sal ll ly slam nabigu wuxuu reebay can kasbi اlxajaan ninka wax toobo kasabkiisa yacnii ninka toobinta ku shaqayso kasabkiisa ayuu reebay waa nahyu tansiih waxaana laga qaadanaa nebiga isaga inta la toobay ayuu diinaar siiyey inta la toobay wa acdaa abaa daybata diinaaran ninkii toobay hal diinaaruu siiyey ibnu cabaas marka wuxuu yidhi walow kaana xaraaman hadduu xaaraan ahaan lahay maba siiyeenba nebiga sal ll ly slam taasaa marka waxaa laga qaatay nahyigu inuu tansiih yahay dhinacan oo kasbulxajaamka sababkunad waxay tahay xoogaa shaqo danaa-a ku jirta waa waagii hore curfiga laftiisa waa isbedelaa moogtahay hadda sidaas ma aha way markii hore waa dadka waaweyn waa garo karaanoo gees lo-aad ama yacnii koob inuu inta saas u saaro maanta dhan markuu togo ayuu haddana sarsaraa afka waa dhuuqa dhiiggiiba afkiisa soo gelaayo waxaas waayo waxa marka xoogaa danaa-a ku jirto amaa laakiin hadda maxaaba af lala gaara bahal marka vacuum ayuu dhag dhag dhag intuu saa ugu siiyo ayaa waxa dhanba ilbiriqsi meesha waa soo togmay sidaas markuu u sarsarana dhab markuu ku siiyey dhiiggi meeshuu iska soo gelaa waa daadinaa curfiga waa isbedelaa marka dadaa hadda ku shaqaysto oo weliba shaqadoodu ay heer sare ku tahay ayb waxaa dhici karta marka acraafta un inad awalna xaaraan maba ahayn wa can hamani lkalbi eyga lacagtiisana nebigu waa reebay waa soo marnay ma bannaano kaas muxuunan u bannaanayn linajaasatihi najaasnimada marka haddii najaaso lagu cileeyo kalbu saydka iyo midka kale ee aan waxba danla-aanta loo haysto labadaba isku mid waayo ile labadaba waa najaasa wa casbi lfaxli iyo qoorka biyihiisa wa bihi qaala aqbaranii moxamed bnu cali bni maymuun wahuwa araqiyu abulcabaas alcataar hiqatun qala xadaanaa muxamedun qala xadaanaa sufyaanu can hishaamin can ibni abi nucmin ayb sufyaan marka waa thawri xadiidka marka shucbana waa leeyahay thawrina waa leeyahay can abi saciidin اlkhudriyi ama kaan mid xadiid kala waay can abi saciidin اlkhudriyi qaala nahaa rasuulu llahi sal ll ly slam can casbi اlfaxli ayuu nebigu reebay wabihi qaala aqbaranaa waasil bnu cabdilaclaa qaala xadaana bnu fudayl can اlacmash can abi xaazimin abu xaazim ayuu yidhi bacdi nusq abu xaatim waa tasxiif ayb waayahay meeshaas marka qaarkood waxay ku siyaadiyeen nusqat bacdi nusakh khad ama far ka duwan farti makhduudka oo korkana sax looga qoray tasxiix ayay can abi hurayrata ku siyaadiyeen meeshaas marka waxaad dareemaysaa xataa makhduudka far ahaan farta ka duwan waa lagara waa la gara jiray yani far ka duwan fartii uu ku qornaayo kitaabka ayaa waxaa lagula qoray can abi hurayrata korna waxaa laga saaray calaamatu sax calaamadaasna hadda musalaxa waxa lagu qoraa waxay tahay hadal aan riwaaye ahaan usoo aroorin laakiin macno ahaan sax ah ayb xaashiyadana waxaa lagu qoray yani fi laطraafi hada اlxadiiثu bicaynihi can abi xaazim can abi hurayra badrulmuniirkana waxaa uu u nisbeeyey cinda الnasaa-iyi can abi xaazim can abi hurayra ilaa anahu qaala can casbi اlfaxli الtaysi ayuu yihi meeshaas daba dhigay markaasuu yihi haakadaa rawa الnasaa-iyu badrulmuniirka yaa lahay ibn اlmulaqin isaga marka wuxuu yidhi nasaa-i buu u nisbeeyey can abi xaazim can abi hurayrata uu yidhi lafdigana muxuu ka dhigay waa casbi lfaxli taysi orgigii ayuu ka dhigay nasaa-i buuna u nisbeeyey ibnu xajar xataa tayska waa u nisbeynaa fatxulbaariga nusqo kale xaashiyadeeda waxaa lagu qoray oo min nusakhi ilmujtaba ah can abi hurayrata qaala nahaa rasuulu llahi wuxuu noqonaa markaas mursal sida noo taalaad wafi lkubraa sunan lkubraana can abi xaazim can abi hurayra ayb adraaftana kutub ladraaf yani tuxfaha musnadu abi hurayra ayaa nasaa-i looga sheegay bihada sanad iyo bi hada lafdi warkaas dhan marka macnihiisu muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa abu hurayra meesha waa ku jiraa inuu abu hurayre ku jiro iyo inuu ka maqan yahayna xadiidkada mursalow ku noqonaa hadduu ka maqan yahay idinka wa abi hurayre ma idinkugu dara marka sunan kubraha waa ku yimid saasaana fiican qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama can hamani اlkalbi wa casbi اlfaxli ayuu reebay ayb ayb halkan marka hoos wuxuu ka sheegaa tirmidi fi lcilal اlkabiir qaala اlbukhaariyu laa aclamu axada rawaa hada اlxadiida gayra bni fudayl bis abu xaatim wuxuu yihi akhsha anahu yacni bna fudayl yani ibnu fudaylku araada wuxuu rabay abaa sufyaan can jaabir can الnabiy sal اl ly slam wbnu fudayl qad halita an lama cala alacmash acmash riwaayadiisi waa ku qaldamay fii gayri shayin hal xadiid wax ka badan daara qudni wuxuu yihi yarwiihi اlacmash waاkhtulifa canhu farawaahu abu cubaydata bni macnin wa asbaatu bnu muxamed can اlacmash can abi xaazim can abi hurayra waa taas can الnabiyi sal ly slama wawaqafahu jariiru can اlacmash wkhaalafahu mxamed bnu fudayl farawaahu can اlacmash can abi saalix can abi hurayra halkaas u aaday wa taabacahu moxamed bnu dalxata can ilacmash can abi saalix can abi hurayra liannahu waqafahu kulli waa keenaa mar maa imaan doonaa meelo kale ku keena qaala baabu rajuli yabtaacu lbayca wuxuu u baab yahay qofka beec gadanayo fayuflisu waxbuu gadanayaa mushtari waayo fayuflisu waa ceyrtooba wayuujadu lmataacu bicaynihi alaabtii ou gatay oo lacagteeda ounan bixinin iyada caynteediina waa laga ag helay ninkaas see la yeelaa marka wuxuu rabaa hadda inuu u kala gar qaado nin ceyrtoobay oo deyn ay ka badatay oo dad badan ay deyn ku leeyihiin ninkaas goormaa dadka qaarna waxoodii hadday ninka ag yaallaan waa qaadanayaan haddii wixii uu laga qaaday aynan oolin ama cayntu wareegtay ama isbedeshayna dadka deynta kule ayuu iskala mid ahaana mas'aladaas ayuu rabaa inuu marka meeshaan u baabeeyey alaabuu iibsaday deynaa ayuu ku iibsaday deyntii uu bixi waayey duyuun iyo deyn badanaa korkortay sidey dadka deynta kule u kala yeelanayaan ninkan waxaa hadda gacanta ugu jira waay ayb wabihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaana leytu can yaxya can abi bakr bni xasmin can cumara bni cabdilcaziiz can abi bakr bni cabdiraxmaan bni alxaariث bni hishaam can abi hurayrata can rasuuli llahi sal l slama qaal ayuma mri'in qofkii ahoo aflasa oo ceyrtoobay yani aflasa macnaha waxay tahay ninkii waa ceyrtooba waa kacay deynta iyo waxuu haysto deynta lagu leeyaha badan asalkuna aflasa yani ninku marka uu xoolo haysto daraahim iyo danaaniirow haystaa laakiin fuluus marka fuluus waxaa la yidhaha lacagtan kumiga iyo taanada iyo kale ah ninkii marka waxaa laga wadaa waa lacag yareeyey daraahim iyo danaaniir ma haayo lacag oo waxuu haystaa iska yar qofkii oo ceyrtoobo suma wajada helo rajulu nin ou helo cindahu agtiisa silcatahu badeecadiisii ou ka gaday bicaynihaa caynteeda ou ku helo fa huwa owlaa bihi isagaa ku habboon iyo uga habboon yahay dadka kale oo deynta ku leh min hayrihi buu uga habboon yahay heyrkiis nin baad alaab ka gaday deynow kaaga qaatay waa ceyrtoobay alaabtaadii oon isbedelinow gacanta ku hayaa tartiib baad soo qaadanay oo soo dhufsanay nin iyo maal maalkiis aragtiyaa ka dhexaysa maaha xoolihiisii marka waa ka qaadee xoolihii marka adiga xoolahaaga waa ka qaadee laakiin bicaynihaa baa lagu xiray bicaynihaa waa mafhuum waa yani waa qeyd maxaa laga fahmaa shaygii haddii cayntiisi isbedeshay waa nuqsaamay waa ziyaaday sidii aad uga gaday maanta maaha ma qaadan kartid dadkaa ula siman tahay uswat lquramaa ayaad leedahay oo ninkii maalan baabuuruu kaa gatay baabuurka waxbaa ka dhidhinaay waa buuxiyey marka birihii ka dhinnaay iyo wixii kale iyo waxbuu ku dardarsaday baabuurkaagii hadda marka waa waxbaa ku ziyaaday bicaynihi meesha ma taal ma yaalin ma qaadanaysid adiga marka dadkaa ula sinaanay hadhow deynta ayb wa bihi qaala akbaranii cabduraxmaan bnu khaalidin wa ibraahimu bnu اlxasan wاllafdu lahu qaala xadaanaa xajaaj bnu muxamed qaala qaala bnu jurayjin akbaranii bnu abi xusein an abaa bakr bna muxamed bni camr bni xasmin أخبره أن cمر بن cبدالعزيز xdثه عن أbي بكر بن cبدالرحمن عن xadيiثi أbي هurيرة xadiidkii marka أbو هurayra uu ka warinayay عن النبي صلى اه عل وسلم عن الرaجuل qofka يucdimu waxweynayo إda وujida عindahu hadii agtiisa laga helo almataacu alaabtii alaabtii ou deynsaday bicaynihi caynteeda looga helo wacarafahu qofkiisiina ou garto yaa iskale anahu lisaaxibihi annahu maalkaas cayntaas mataacdaas lisaaxibihi baa iskale saaxibkiisi alladii saaxibka oo baacahu isaga ka gaday ninkii ka gaday baa xoolahaas qaadanaya waxaa la mida iyadana ee rahanta ninkan daynuu ninkan ka qaatay rahan ii dhiguu yidhi rahanuu u dhigay rahantaas yacni maal ahaan yaa iska leh ninka daynta lagu leeyahaa maal ahaan iska leh laakiin cayntaas maadaama uu ninkii daynta laga qabay uu fiirsanayay gacantana ku haayey suuqa marka la geeyo la gado ninkaas murtahinka ahee deynta ka maqan tahay oo cayntan rahanta loogu dhigay cid lale ma jirto asaga kuwa wixiisa ka oofsanaayo wixii soo haro kuwa kale siinaa oo yacni marhuunta waxaa ku xaq badan murtahinka dadka kaleo deynta kule gadaalay marayaan laba mas'alo waa taas marka mas'alo kale waxay tahay ninkii waa ceyrtoobay waxgatay deynaa lagu yeeshay deyntii laakiin xoogaayuu iska bixiyey shaygan boqol dollaraa lagu soo gaday soddonuu sii bixiyey lacagtii qeyb ayaad qaadatay hadhow marka maalkii baan kusoo dhegaa sax ma aha dadkaasaa ula sinaanay oo xadiid kale isaga wuxuu ahaa riwaayo maalig uu warinayay inkastoo mursal ay tahay laakiin la xoxoojiyey ayumaa rajulin baaca mataacan faaflasa aladii ibtaacahu walam yaqbid albaa'icu min hamanihi shay-an aa layidhi marka aada alaabta kusoo dhegaysid waa inaadan waxba ka qaadanin ninkaas awal hore wax uga hormarsana haddii deyntii wax kamida uu kuu guday ama aada ka hormarsatay dadkaa ula sinaane ayb ayb walam yaqbid ma marka waa shardi mafhuumkiisu waa maxay hadduu wax ka hormarsaday ma laha isaga mas'alo saddexaad waxay tahay ninkii waa dhintay ninkii deynta lagu lahaayaa dhintay waxa hadda laysku haysto waa dhaxalkiisii tarikadii waay alaabuu kaa gatay deynaad ku lahayd waa dhintay alaabtaadii baa laakiin cayntii alaabtaadii baa meesha taallo maku qabsan ka ma qaadan kartaayo dad mase dadka kalea ula sinaane meeshaas marka aimadu waa isku khilaafeen ayb alimaamu shaafici isaga wuxuu yidhi alxukmu kadalika xukunku waa sidii hore wa saaxibu silcati axaqu biha min gayrihi ninkii maalkiisii hadduuna waxba ka qaadanin isbedelin kii ou dhintay ceyrtoobay wixiisii kusoo dhagaa imaamu maalik iyo imaam axmedna ayagu waxay yidhaahdeen maya uswatu lquramaa moodka la mid maaha nolosha waxayna xujaysteen mursalka maalik oo wariyey wa in maata aladii ibtaacahu kii gatay ee deynta lagu lahaa haddii uu dhinto marka yacni uswat lquramaa waay marka oo kii marka yacni alaabtan marka iibsaday haddii uu isagu markaa uu dhinto fa saaxibu lmataaci ninkii alaabta lahaa fiih yacni fiihi uswatu lquramaa dadka deyntou la siman yahay kaasay deliishadeen shaaficina wuxuu deliishaday xadiidu abi hurayra ayumaa rajulin maata ow aflasa fa saaxibu lmataaci axaqu bimataacihi idaa wajadahu bicaynihi hadduu dhinta waaba la sheegay buu yidhi waa kaas xadiidkan baana mursalka laga hormarinayo laakiin xadiidkan laftiisa waxaa ku jiro nin majhuululxaal ah baa ku jiro oo sana sanadkiisa abulmuctamir ibnu camr bni raafic la yidhaaha ibnu xajar wuxuu yidhi waa xasan yuxtaju bihi laakiin nin majhuululxaala ku jiro si kastay ahaatay marka labadan xadiid oo mid walbaa dacfi ku jiraa nin walba qabsaday isagaasuuna marka wax ku dhisay hadda marka meeqa mas'alaa meeshaa ka soo baxday dhowr mas'alo alaabtii ka maqnaydou arkay oon isbedelin ninkiina ma dhimanin waa kusoo dhegaa alaabtii oo isbedeshayou arkay dadkuu ula siman yahay wuxuu arkay alaa yacni deyntiiba wax ka qaatay lacag laa shaygan ninkan deynta uu ku leeyahay alaabtan hadda meesha taallo qiimaheedii wax ka mid oo hormarsaday ma u dhowaa karo uswat lghuramaa waaye waa dhintay uswat lghuramaa waaye cinda bacdi ahlilcilmi qaar kalena may waa kusoo dhegi karaa meeshaas iyadu khilaafay leedahay masalada kale waxay tahay ninkan waa ceyrtoobay laakiin dadka deynta kuleh nin kamida rahanaa u taallo ou haystaa rahantaas ninkaanaa ku xaqle hadhow dadka deynta niyow kusoo dar meeshaan ma dhihi karaan sidaasuu marka islaamku ku kala bixiyey dadkan wa bihi qaala akhbaranaa axmed bnu cumr bni sarx marka haddaad buluuqulmaraamka aada u fiiriso xadiidtaanu wada keenaa mid walbaana macnow danuu ka leeyahay وبه qال أخبرnا أحمد بن عمر بن صرح qال أخبرnا بن وهب qال حdثني اللyث بن سعد وعمر بن الحارث عن بkyر بن الأشج عن عyاaض بن عبداللahi عن أbي سعيد الخdري qال أصيiba رجuل nin ayaa la أصiibay في عهdi رasuuل اللahi صلى اه عل سلم وqtigii نebiga في himaarin baa lagu أصiibay miro shأnigeed ibtaacahaa ou iibsaday وakaura daynuhu intou miro iibsaday ayaa mirihii ku hallaabeen deynaa lagu yeeshay marka waayahay faqaala rasuulu llahi sala ll slam nabigu wuxuu yihi tasadaquu calayhi war ninka wax ku sadaqaysta waa ceyrtoobe fatasadaquu calayhi waa ku sadaqaysteen falam yabluq dalika arrinkaa ma uunan gaarin wafaa deynihi deyntiisa oofinteeda faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yihi khuduu maa wajadtum wixii aad ka hesheen ka qaata walaysa lakum ilaa dalika intaasaadna ku leedihiin walaysa lakum ilaa dalika maxay noqonay marka xadiidkan waxaa loo deliishadaa wadcu ljawaa-ix waana soo marnay soomaa masalada wadcu ljawaa-ixa culamada qaar waxay leeyihiin de haddii ay tahay mirahan uu iibiyey uu iibsaday markay bislaadeen kabacdii uu iibsaday bishardi lqaci ma bislaanin laak waa kaad goosanayuu yidhi saasuu ku gatay waxbaa ka hallaabay deynaa lagu yeeshay deyntiis waa lagu leeyahay haddii laakiin qablal intaynan bislaaninoo mirihii iibsaday inuu goostana ma shardisanin ee markaas ninkii ka gaday baaba gardarra leh soo maaha wax uu ku leeyahay ma leh markaas wadculjawaa-ixa shaafici iyo meelahaasuu gelinaa isaga laakiin nin sifo sharciya deyn loogu yeeshay warniyo intaan ka qaada inta kalena melihidee ka tag da sulxi inuu uga tago ibraa sulxulibraa inuu ugaga taga maahane calalyaddi maa akhadad gacanta wixii ay qaadda waa laga rabaa asalka amwaasha dadkuna saas waay ayb culamada qaarna waxay leeyiin maya haddii aafa timaado si kastoo ahaataba wixii laga helaa laga qaadana inta kalena waa laga tegaa waa laga tegaado de waajib may ku noqonayha qaala baabu rajuli yabiicu silcata nin badeecuu gadaa gada ayuu iibinayaa faya ayuu gadanaa ama fayastaxiquhaa mustaxiqun ninaa yeelanaya alaabtii marka alaab nin uu leeyahay ayuu gadanaa alaabtii markuu gata ninaaba yeelanaya waa dhacdaa soo maaha alaabaa laga iibinaya mararkaa nin tuugaaba ka gadaya isaguna ma oga inuu tuug yahay hadhow marka ninkii lahaaya alaabtii u imaanayo see loo dhaqmaa markaas wa bihi qaala akhbaranii haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa xamaad bnu mascadata can ibni jurayjin can cikrimata bni khaalidin qaala xadaanii usayd bnu xudayr ayuu yidhi laakiin sans usayd bnu xudayr tasxiif waay waa usayd bnu duhayr waayo usayd bnu xudayr waqtigan mucaawiye iyo marwaan maba nooleynba isaga marka waa usayd bnu duhayr intana wuu uga hadlay dhab wa awradahu lmiziyu fi musnadi usayd bni xudayr wa raqama lahu calaamata abi daawuud daalow ku qoray wاnasaa-iy iyo siin uma qaala wuxuu yihi qaala haaruunu waqaala axmedu yacni bna xambal huwa fi kitaabihi yacni bna jurayj waxaa ku taala usayd bnu duhayr wlakin kada xadaثahm bاlbصra ثuma qaala اlmiziyu waqowl أxmed huwa الصawaabu لأna usayd bna xudayr maata fi zamni cumar wasalaa عalayhi waman maata fi zamni cumar laa tudrikhu ayaamu mucaawiya nin waqtigii cumar dhintay ayaamaha mucaawiya soo usoo gaaraan xudayrkan marka waa qalad duhayr waay usayd ibnu duhayr ibni simaakin ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama qadaa wuxuu xukumay annahu idaa wajadahaa fii yadi rajuli alaabta hadduu qof gacantiis alaabtiisi hadduu nin gacantiis iyadoo ku jirto ou helo ninka oo hayrilmutahami asaga aan la tuhmaynin yacnii nin akhyaaroodan tuug uhe aadan u malaynaynin ayaad alaab adiga lagaa xadayaad ku aragtay isagiina tuug ma aha fa in shaaa haddii uu doono akhadahaa bima shtaraahaa haddii uu doono wixii uu kusoo gatay warnima lagugu dhacay haa intii aad ninka siisay aan ku siinayaa alaabteeda igu soo wareeji saas hadduu doono khiyaarkaas waa qaado karaa yaa loogu ixsaan sameynaa markaas ninkaan ga ninkaan alaabta gatay asoon ogeyn gatay yaa loogu ixsaan falaa sababtoo ah isaga oo hayru muqasir ah oon gabood falin in la yidhaha warkeen alaabtan awalba adiga ma lahayn adna nasiibkaa orod bax tag xoogaa qofkii dhibay ku tahay hadduu marka yeeli karo oo xoogaa wax waxyar ay yihiin haiska siiya lacagta uu kusoo gaday laakiin mararka qaar saas ma noqon karta soo maaha waxaa laga yaabaa guri in laga baxshay laba boqol oo kun ama saddex boqol oo kun ninaa yeelanayo ninkaana waa nin mis wuxuu u maleeyey waxaan looga gatay wax saxa inay yihiin eber ah soo baxa magaaladan waa dhacdaa waxaasna marka in la yidhaha warniyo waxaagii saddexdii boqol ninkan u celiyo sihi waa ku adag tahay isagana nacam walidaalika jumhuurku uma badna xadiidkan hadda nacam kan samuro ee soo socdo ayay ku camal falaan culimada badankood midka samuro waa u tegi doonaa wain shaa haddii uu doonana itabaca saariqahu ninkan intuu iska dhaafo tuugii buu raadsanaa waqadaa bidalika yacni itabaca saariquhu marka waa maxay saariqahu tuuggiibuu soo qabanaa wixiisiiu ka qaadanaa war markhaatiyaan u haystaa inaad waxaan iga xaday keen gud maalkii marka la xaday as tuugguu ka gudsanaa ninkaasna milkigiisu saxuu iska ahaana laba khiyaar waa marka midii uu doono waqadaa bidalika abuu bakrin iyo wacumaru baa sidaa xukumeen buu yidhi wbihi qaala akbaranaa cmru bnu mansuur qala xadaanaa saciid bnu du'eyd qala xadaanaa cabduلrazaq can ibni jurayjin walaqad ahbaranii cikrimat bnu khaalidin ana usayd bna xudayr alansaariya waa soo marna waa duhayr ayb uma axada bani xaariata ahaa ayb uma axada bani xaariata ana usayda ibna xudayrin alansaariya uma axada bani xaariata aha ahbarahu anahu kaana caamilan buu ahaa cala alyamaamati yamaamuu ka shaqeey jiray waa riyaad dhulkan hadda riyaad ku taallo wa ana marwaana marwaan kataba ilayhi wuxuu usoo qoray warqad ana mucaawiyata mucaawiya kataba ilayhi marwaan inuu usoo qoray yani mucaawiya warqad soo diray marwaanuu kusoo hagaajiyey marwaanna wuxuu u diraa ee usayd ibnu duhayr muxuu qoray mucaawiya an ayumaa rajulin ay ayumaa rajulin ninkii ahoo suriqa minhu sariqatun alaab laga xado fa huwa axaqu bihaa saa ku xaqnimo badan xaydumaa wajadahaa meeshuu ku arko yani ninkii alaab ou lahaa laga xado meeshuu ku arko qaadana saa iska leh oo ku xaq leh uma kataba bidalika marwaanu ilaya marwaana iisoo qoray yuu yihi taas wakatabtu ilaa marwaanan ana ku celiyey warqadoo ana nabiya sal ll slam nebigu qadaa wuxuu xukumay biannahu idaa shanigu inuu yahay idaa kaana aladii btaacahaa ninkii iibsaday alaabta min aladii saraqahaa kii xaday ka gatay hadduu yahay hayra mutahamin nin isaga aan la tuhmaynin hayra mutaham marka maxaa baxayo waa tuugow ka gata isna tuug kala waay kuwaan hadda suuqa waxyaabaha qaar gadanayo tuugo kale waayaban waayo waxay gaartay kitaab qof shabadiis ku dhegan tahay magaciisii ku dhegan yahay ou og yahay oo iibsanay ma dhahaayo war adigu kitaabkan see kugu soo galay ma dhaxashay ma iibsatay waxba ma weydiinayo bal shaabad masaajidaa ku dhegan waqaf lilaahi tacaala masjid fulaan waa ka gadanaa hadda waxaan suuqan ka jiro meeshaan maxaa la yidhaha waxaan electroniga lagu gado cabdalla shideeyaha wax uu og yahay in lasoo xadayo iibiibs kaas keyru mutaham ma ahan kaas meesha inta lagu jaabeeyo laga qaato waay alaabta socod la yidhaha wixii marka qofkaas uu ku gatay ictibaar male leanna mutaham waay kaas isaga meeshaan marka hayru mutaham uu tilmaamaa hayra mutahamin yukhayaru sayiduhaa badeeco alaabta ninkii iska lahaa awal waa la khiyaar gelina fain shaa haddii uu doono akhada aladii suriqa minhu wixii laga xaday ayuu kii yacni laga xaday buu qaadanaa muxuu ku qaadanaa bihamanihaa buu uga qaadanaa akhada wuxuu qaadanaa alladii suriqa minhu alaabtii laga soo xaday ayuu qaadanaa ninkii akhyaarta ahayuu ka qaadanaa lagu siray laakiin bihamanihaa buu uga qaadanaa lacagteeda bis warkuna intaasuu ku dhammaanayaa isagana de ilaahay buu xaggiisa u sabraa ninkaanna ma dhibaayo wain shaa hadduu doonana itabaca saariqahu ninkii xaday buu raadsanaa isagana mararka qaarna ninka saasaaba u roon inuunan tuugii raadsanin waayo tuugii inaad hesho waa adag tahay marmar haddii aada heshana oo tiri alaabtan waa iga xaday markhaati kansow ku dhahaa inaad markhaati weysaa laga yaabaa waxaa ku roon marka alaabta hadday adig ku anfacayso inaad hoo intaan qaado ma lacagtaadii kacaynsa alaabteydii iisoo celi waa la yeeli karaa dadka qaarna waa ku dhaqmaan mararka qaarna inay dacwadu inay taas ka roonaataa dhacdo dad waxaad arkay dhulkoodii saxda ahaayoy lahaayeen ayaa saddex gacan afar gacanuu maray kan hadda ku jiro nin iska akhyaara waayo tuug maaha waxbuu uu la imaanaa waxbuu ku gatay ma u gudi karo labadoodii waa heshiinayaa ninka ku jiraa wuxuu leeyahay war dhulkaagiiyo bannaan qiimayso lacagtii aan ku siinaa igu wareeji hadda documentiga heshiis fiican waay kaas oo kale mana ka foga hadda sidaan xadiidkan uu tilmaamaa ma arkaysaa haddii dacwaan gelaa ou dhaho laakiin waxaa laga yaabaa de wixii de musuq maasuqaan jirana waa ognahay nacam wixii siina ma helaayo wax badanna waa ka baxaya ama inuu tuugii iska dabagalo uma qadaa bidalika abu bakrin baa xukumay wacumaru baa xukumay wacuhmaanu baa xukumay fabacaha marwaanu bikitaabii ilaa mucaawiya warqadaydiibuu marwaan uu mucaawiye u diray wakataba mucaawiyatu ilaa marwaana mucaawiya haddana marwaan buu usoo qoray innaka lasta anta wuxuu yidhi adigu ma tihid walaa usaydun usaydka warqadda soo qorayna ma aha taqdiyaani idinka madax ma tihid marwaano maadaa wax xukumo mase usaydaa wax xukumo yan anaa idin xukumo u leeyahay labadiinna idinku madax ma tihiin calaya aniga madax iima tihiinoo korkayga ku xukumi maysaan walaakinii aqdii fiimaa wallaytu calaykumaa anaa xukumaayo waxaan idinka idiin dhiibay fanfud limaa amartuka bihi waxaan ku amray fuli fabacaha marwaanu bikitaabi mucaawiyata waxaa dhici karta marka de mucaawiya saw inuunan ku qancin adiladan qanaacada waainuu yani u arkay usayd inuu wahmiyey iyo ilaa nebigaa yiri inta la dhaho ou ogaado maka tegaayo warka nebiga sal l slam iska dhaaf mucaawiya qof caalima oo aan saxaabi ahayn baa nebiga warkiisa ma raba aan dhehayninba muslimaanba dhehayninba fabacaha marwaanu marwaan wuxuu diray bikitaabi mucaawiyata warqadii dambe ayuu u diray faqultu waxaan yidhi bir usayd laa aqdii bihi ku xukumi maayo anigana maa wulliitu intaan madax ka ahay intaan madax ahay isagana da dabcan gobolow madax ka yahay maogtahay anigu waxaa yacni mucaawiye ou sheegay inta aan aniga meeshaan madaxda ka ahay warkaan mucaawiye waxba ku xukumi maayo yiri ile warkii rasuulkanba ogahay uu leeyahay maogtahay bimaa qaala mucaawiyatu mucaawiya wuxuu xukumay wax aan ku xukumaa ma lahu yiri aniga meeshaas maxaa laga qaadanaa marka mas'ale muhiima waxay tahay qadaa lqaadi waa buraa hadduu xadiid saxiixa khilaafsan yahay oo sariix ah yani adiga agtaada maalan xadiidaa ka ansaxay saxiix ah oo sariix ah weliba qaali baa lagu keenay dacwadiisa wax xukumay isti'naaf maalan dacwaa la galay laba qolo qaaliyaa kala saaray dacwadiyaa lasoo cusboonaysiiyey aday kuu timid aafeerisa qaaligii hore dacwadiisa horta la burinaa wax layskuma kor furaayo oo marka wuxuu leeyahay qaaligii hore dacwadiisii xukunkiisii waa buray waxaan ku buriyey xadiidkaas saxiixa nebiga ka sugnaaday aayad qur-aan xadiid saxiixa oo sariixa iyo aayad dalaaladeedu ay qaadico tahay dabcan iyo ijmaac qiyaas jeli ah afartaas qaaliga xukunkiisa hore waa lagu buri karaa wixii aan afartaas ahayn maxay noqonayaan ijtihaad soo maaha ijtihaad laa yanqudu ijtihaa laa yunqadu ijtihaadin biijtihaadin ijtihaad ijtihaad laguma buriyo haddii baabkaas la furo maanta dhan gal unbaa soconaya gal dacwadeed qaaligan haddii lasoo bedelo qaaligii hore la bedelo galalkii hore dib in ugu laabta maaha haddii nin uu yihaha war qaaligii hore aniga waxbaan ku haystaa ee xukunka ou aayad ama xadiid ama ijmaac ama uu khilaafo qiyaas jeli ah waa la burinaa laakiin haddii uunan khilaafin xukunkii hore ayaa lagu soconaa haddii kale dadku waa wareerayaan kanaa xukumay mid kalea yimid wax kaloo xukumay koo kalea yimid wax kaloo xukumay dadka dhibay kuqaba ku qabayaan markaas markaa ninkaani markuu leeyahay usayd anigu wixii mucaawiyo warqadiisa wax ku xukumi maayo xadiiday khilaafsan tahay saad xugun ma burinaayo laakiin haddaa rabtaan iga tirsada waay anu m laakiin hadday aniga tahay xadiidka ma khilaafayo marka dadka madaxda waa inaan lagu raacaynin wax khilaafsan diin diinta haddii jagadii lagu yihaa nim haddaadan saan yeelaynin iskaga tag waa iskaga tegaa inaad dhahdo wbihi qaala xadaanaa moxamed bnu daawuud qaala xadaanaa camru bnu cawni qaala xadaanaa hushaymu can muusa bni saa'ib can qataadata can alxasan can samurata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam alrajulu axaqu ninka asagaa ku xaqnimo badan bicayni maalihi maalkiisa cayntiisa idaa wajadahu haddii uu helo wayatbacu albaa'icu midka wax iibsaday albaa'ic hunaa almushtari baa laga wadaa waana lagu idlaaqi karaa wayatbacu albaa'icu mushtarigii wax iibsaday wuxuu raacaa man baacahu ninkii ka iibiyey waa sidaan sida loo badan yahay marka inkastoo xadiidkan ou dacfi ku jiro riwaayat alxasan can samura waa munqadica ilaa xadiid alcaqiiqa maaha marka waxay leeyihiin xadiidkan kii horaa ka xoog badan qaarna waxay leeyihin maya kanaa xoog badan kan muxuu sheegaa marka alaabtaadii ayaad nin ku aragtay lagaa xaday ama ha soo gato ama sayrarta ha kusoo gashay waa soo qaadanaya alaabta adaa leh qaaligii marka haddaa isula tagtaan oo alaabta inaad adiga leedahay caddaato ninkan waa laga qaadaa adaa lagu seena ninkan yow lacagta uraa u raacanaana ninkii ka gaday kaasna kii ka gadayo usii raacana ninba yacni gacan walbaa gacantii ay ka milkisay dib ha u raacdo waay ilaa iyo lagu tago tuuggii tanaa marka fuqahadu u badan yihiin dee adiga marka wax qaldan lagaa gaday ee lagugu qabsaday si ninka kugu qabsaday lacagtaadiina ayaad ka rabtaa kii adiga kaa gaday meeqaa ku yeelanay marka dadka taasay muran ka keenaan waxaa laga yaabaa dhulkan labaatan sano ka hor in la gaday wixii uu gacanta aad yani wixii aada gacanta u gelisay unbaad ku leedahay dhulaa qaaliyoobay iyo dhulkaanadi maba lahaynba beecaas maba ansixinba dhulku wuxuu qaaliyoobaa maogtahay marka milki saxiixa uu jiro hadduu qaaliyooba kii hore ayuu u qaaliyoobay adiga marka haddaad kun dollar siiso kunka unbaad ka qaadanaya waagaas kun ahayd iyo kun hadda iyo ilaaha lacagta kor u qaado hoos u dhigo laakiin hadday lacagtu baaba-day oo hadda aynan soconin boqol shilin oo kale waa boqol shilin hadda ma jirta soo maha boqol shilin waa la qiimeynaa markaas waxay ahaa jirtay oo dahab ama xoolo saas aa loogu kala baxay wa bihi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciidi qaala xadaanaa gundarun can shucbata can qataadata can alxasan can samurata ana rasuula اllahi sal l slm qaal ayuma mra'atin naagtii oo zawajahaa weliyaani laba weli ay guuriyaan fahiya lilawali minhumaa ninkii hore ayay u sugnaatay kii uu u guuriyey ayaa ayaa leh waman baaca qofkii gada beycan beec min rajulayni laba nin ka gado fa huwa lilawali minhumaa kii horeeya iska leh midkan dambena waa inuu lacagta u celiyaa dadka labada mar iyo saddexda mar dhulka gada waay shan qofow dhulka gadaa ama laba qof beeca hore ansaxay midka dambe adoo aan maalig ahaynaadba waxgadayba nacam waa celinaya uga haysa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih